maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in la joogo wakhtigii la dhaqangelin lahaa awaamiir ay dowladdu horay ugu soo rogtay mootooyinka bajaajka taasoo ku aadan in la hakiyo keedisteeda muqdisho iyo in summad e iyo b ah lagu xardho kuwa yaalla magaalada si qaarba ay maalin u shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka yuusuf xuseen jimcaale madaale oo warbaahinta shir jaraa-id u qabtay ayaa sheegay in fulinta awaamiirtan loo xil saaray maamulka gobolka banaadir shirkeena jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay arrimaha bajaajta golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxay soo saartay soddonkii maaj amar ka soo baxay oo lagu nidaaminayo mooto bajaajta runtii waan la soconnaa bajaajtu inay tahay shaqo abuur dhallinyaro badan ee soomaaliyeed ee baagamuuddo ah inay shaqo u noqoto laakiin haddana dowladu sideeda waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay mar walbaba amniga nidaaminta kala dambeynta isu socodka ayay mas-uuliyada ka saarantah xukuumadda federaalk soomaaliya waxay soo saartay awaamir ku wajahan arrimaha bajaajta oo isugu jiro madabeynta iyo hakinta soo dejinta sidaa darteed waxaa loo xil saaray gobolka banaadir inay fuliyaan amarada noocaas ah ee ka soo baxay xukuumadda federaalk soomaaliya gobolka banaadir isagoo ka duulayo wuxuu soo saaray warqad lagu wakhtiyeynayo bilaabista fulinta amarkii ka soo baxay golaha wasiirada oo quseeyey madabeynta ama rinjeeynta iyo kalareynta siinta a iyo b mootooyinka duqa muqdisho ayaa sidoo kale xusay in qorshahan uu yahay mid lagu nidaaminayo mootooyinka bajaajta kuwaasoo wadooyinka muqdisho ku kordhiyey saxmad iyo ciriiri saan la wada soconnaba mootooyinku magaalada waa ku badan yihiin ilaa tiro konton kun ku dhow ama kaba badan ayaa lagu sheegaa suuragal maahan marka magaaladoo iska ciriiri ah wadooyinka xaaladaha aan ku sugannahay duruuftana haysato inay halkaasi maalin kastaba isku dhacyada shilalka amni darada waxyaabaha u sabab ah waxaa ka mid ah jaamka iyo saxmada faraha badan si loo yareeyo jaamkaasi dhallinyaradii shaqo abuurkay u ahaydna aan loo wada joojin lama wada hakin mootooyinka lagamana saarin suuqa mana shaqay karaan lama dhihin laakiin waxaa awaamirtu ay aheeday e iyo b in laga dhigo oo guruubna e uu maalin shaqeeyo bna ay maalin shaqayso annaga awaamirta soo baxdo oo dowladda ka soo baxdo waxaan ku qasbannahay in la dhaqangeliyo aan ku qasbanna waana dhaqangelinaynaa guddoomiyaha ayaa laamaha amniga faray inay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ka dhaga adeegta awaamiirtan hay-adaha amnigana waxay amar u qabaan laga bilaabo afar iyo labaatan koo birita ah oo aan bilaabi doono la bilaabi doono rinjiyeynta iyo kalareynta mootooyinka la bilaabi doono ciddii isku diiwaan gelisoo kalaraysata mootadeeda iyo ahlan wasahlan laakiin mooto aan e ahayn ama mooto aan b ahayn magaalada kama shaqaynayso haddii ilaah yidhaahdo taas waxaa waaye qandiga jirida ka dhigta maxaa yeelay e a la siinayaa weliba lambaraa la siinayaa taarikadeedana waa la muujinayaa si aan amniga dadkayna shacabkan masaakiinta ah shalamaana dareed iyo dilama maalmood ka hor maato bajaajeed wax iskool bolisiyo isku qarxinaysay eeday maalin kastana waxaa daroodada loo soo dhiibo waxaa qashinka loo soo dhiibo qeybay ka yihiin annaga kulligood waa ma lihin dad badanoo wanaagsanaa ku jiro laakiin dadka wanaagsan waxaa ka dhex kaluumaysto kuwa xun kuwaas xun sidaan soo qabanno muxuu ahay wixii madaxweyneha ugu dhawaaqaya qolihii oo kale maxay ahaayeen garawaa garawaayadu meel kastay gelayaan sidaa darteed waxaan rabnaa inaan mootooyinkii la kalareeyo ciddii u hogaansami weyso ama ciddu isku dayda inay mudaharaad iyo abaabul iyo rabshado iyo ka horgeyso xabsigay tegaysaa sharcigaana la tiigsa doonaa mana u aaba yeelayno waa dareemi karnaa dad unbaa soo qayli doono shaqo kastoo la qabto quruxdeeda iyo wanaageeda lagama fikiro laakiin danleeyaa ka dhex kaluumaysato dhinaca kale darawallada mooto bajaajka oo shalay dhigay dibadbax ayaa ka soo horjeestay go-aamadan cusub waa kuwan qaar ka mida oo la hadlay v o a anigoo magacayga ku bilaabay waxaa la yidhahdaa barre macalin ibraahin xaqiiqdii horta waxaan ka soo horjeednaa barnaamijka hadda bajaajled oo ku soo kordhay oo la dhahayo e iyo b ayaa loo kala qorayaa taas waa mid annaga aan ka soo horjeedno sababtoo ah marka hore ayaa waxay ahayd bajaajka maalin walbo shaqayso ayaa xaaladeeda iska xaala marna wax laga hela marna laga waayaa marka haddii la yidha maalin ee shaqays maalin b shaqayhayso maalin in aan baamuutayno taas waxaa waaya mid mana wanaagsana qofka bini aadanka ah waxaanaha dad saaxiibulayaalah iska xamaalata ah xoogkeena ayaan ku noolnahay marka waxaan ka cabanaynaa guddoomiyaha gobolka banaadir waxaan leenahay arrintaas oo hadda soo bandhigay oo bajaajleyda xaggeeda ah aad iyo aad ayaan ugu soo horjeednaa bajaadyada way badan yihiin sax weeyaan dadkana way fara badan yihiin xaqiiqdii marka waxaa wanaagsan ayaan leeyahay e iyo b iyo barnaamijkaas in la joojiyo taasaan ka cabanaynaa walaal waa mahadsan tahay haddaan nahay bajaajley walaalow horta arrintan oo mataqaanaa guddoomiyaha iyo gobolka banaadir ay soo saareen runaantii aada uga xunnahay annaga waxaa nahay dad masaakiina nahay niyahow ani ahaan khaasatan ani ahaan marka iska hadla saaxiibow maxaan lahayay bajaajta niyahow waxay ugu tahay kiro bis maalinta toban doolara laga rabaa waxaa waaye haddii mataqaanaa shan iyo toban maalina la shaqeynaa laho walaalayaalow aniga faamiligay anaa ugu weyn caruurta anaa ugu weyn caruurta waxaa waaye biilay rabaan ciyaalka iskuul ay dhigtaan qaara jaamacad dhigtaan cid dhan ninkay fiirsanaysa ani waaye haddii shan iyo toban maalina la shaqeynaa laho magaaladan waa iska xun tahay waa og tahay magaaladan waa ka wareysaa canshuura la iska rabaa ilaahay kuuma darnaadee waxaa laga yaabaa mararka qaar mataqaanaa shaqada inay kuu goyso qof bini aadana taa waa xanuunsan kartaa xanuunaha kugu dhici karo marka koleyba anaga barnaamijkan runaantii aada uga soo horjeednaa maku faraxsani maku qanacsani xasan kaafi qoyste v o a muqdisho